iibinta iyo ka ganacsiga dharka loo yaqaano rudeeda oo kasii yaraanaya magaalada jowhar ayay noloshoodu ku tiirsan tahay qaar ka mid ah qoysaska ku nool magaaladaasi dharkan oo inta badan looga keeni jiray magaalada muqdisho ayaa suuqyada magaalada gabaabsi ka ah hooyo faadumo cali ayaa haddaba ka warbixineysa gabaabsiga ku yimid dharkan rudeeda iyadoo sheegtay in ganacsigeeda uu si weyn u saameeyey annagana qarashaa naga galaa waa la soo talaa wiilkaanaa talo waa soo talaa waxuu ka soo talaa sarwaalo caruureed waxuu ka soo talaa dhaqal wax oo la yidhaahdo een, ma aragtaa aqal saar oo la yidhaahdo ka soo talaa markuu ka soo talo waa keenaa lacagtiisa asagana waa loo raadinaa oo loo aruurinaa sidii lagu heli karo nolol maalmeedka sidii laaga heli karo saas le waa maaha anaga waxa u dheey oo ma aragtaa oon kooli ku keensano lacag fiican ka keensano ma haysano faa'iidooyin kaleetoo ka helaysid mala hadday u badataa ko waxaa ka helaysaa toban kun oo maaragtaa maanta oo ilmaha dalac bilaash ugu karisid waxaan ka maarayaa afar caruur ah oo iskuul iyo dugsi dhigato iyo saddex guriga joogto iyo aabbihii oo iska xanuunsan oo guriga joogo aan noloshooda ka maarayaa iyo biyihii iyo guriga iyo jaarkiisa intaasaan ka maarayaa maantadaan la joogo kun shilay ma kadin saacaa ku subaxsan usoo gudista haddoo iska xarayno waxaan ka codsanayaa inay meel fiican oo inoo furaan oo ma aragtaa ilaahay subxaan qaadirka arsaaqada baxay waxaan ka codsanayaa inay meel noo furaan oo waxaan ku shaqaysanana siyaan oo meel fiican oon ku shaqaysanano ina siyaan meeshaan oon fadhina waa ijaar qolkaan lacagta ku xa- oon alaabta ku xaraynayn waa ijaar waa lacag anigina qaabaan u maarayna malaha maanta qofta aan ka fadhinaa qof qaar qabta ah oo maaragtaa sidin wax u helnaa aan ku siinaa